bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii labiyo lixdanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee taariikh nololeedka saciid ibnu zayd saxaabigaas ka mida tobankii jannada loogu bishaareeyey shahida uu ka qeyb galay saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd wuxuu ka qeyb galay bacda daalika markaa kadib oo bacda macrakatil yarmuug baa laga wadaa markii halkaas lagu soo jabiyey wuxuu ka qeyb galay fatxa dimashqa magaaladan hadda caanka ee dimashaq la yidhaahdo furashadeedii ay muslimiinta usoo gacan gashay ayuu ka qeyb galay falamaa markii daanad ay u khuduucday oo ay u hogaansantay lilmuslimiina muslimiintii bidaacati daaco iyo yeelitaan ay ugu hogaansantay oo isdhiibtay baa laga wadaaye jacala wuxuu ka yeelay hu saciid ibnu zayd abu cubayda ibnu ljaraax waaliyan guddoomiya iyo calayha magaalada dimashq uga noqday marka waa guddoomiyihii koobaad ee magaalada dimashq oo muslina fa kaana wuxuu ahaa saciid ibnu zayd awala man qofkii ugu horreeyey oo waliya loo magacaabay imrata dimashq magaalada dimashq la yidhaahdo madaxnimadkeedii oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a amiirkii koobaad ama waaligii baa la dhihi jiray waali ama guddoomiya ama gabanar kii koobaad isagu ahaa wa fii zamani bani umaya xilligii ay umawiyiintu xukumeen muslimiinta waqti badan baa ka soo wareegay markaa dimashaq loo dhiibayo dimashq oo khilaafatu abubakar waxaan u jeedaa khilaafatu cumar ibn khadaab taasi way dhammaatay cuhmaan baa hayay waxaa isqabsaday oo dagaal ka dhacay mucaawiya iyo sayidina cali radi allahu tacaala canhu kadib waxaa arrintii ku adkaaday mucaawiya mucaawiyaa xukumay inankiisiibaa sii xukumay inankiis inanku dhalay ayaa loo dhiibay laakiin kaasi uu markiiba u iscasilay waxaa qabsaday marka nin la yidhaahdo marwaan ibnulxakam ayaa qabtay halkaasaa waxaa haddana mar kale ka bilaa ka bilaabmay qoys reer bani umaye inay xukunkii la wareegaan marka dowlal umawiya oo dimashaq ay caasimad ka dhigtaan marka marwaan ibn xakam kadibna wiilashiisi wiilashiisii uu ugu caansanaa cabdulmalik ibn marwaan marka cabdulmalik ibn marwaan waa ninkii xajaaj ibnu yuusuf iyo ay wakiilka uga ahaayeen ciraaq iyo marka xilligaas weeye madiinu isaga iskaga soo laabtay madiinuu ku noolaa saciid ibnu zayd wa fii zamani bani umaya xilligii reer bani umaya waqacad waxaa dhacday lisaciid ibnu zayd xaadidatun dhacdo dhacdadaasoo dalla uu ahaaday ahlu yathriba ou ahlulmadiinata ahlulmadiina waqtigan madiina la yidhaha yathrib wuxuu u keenaya ma naqaane magaalada madiino dadkeedu ay ahaayeen yataxadatuuna biha inay ku sheekaystaan zamanan tawiilan muddo dheer ay ku sheekaystaan qisada ku dhacday oo qisadu maxay tahay daalika qisadu waxay tahay anna arwa bintu aways uways arwa bintu uways qof dumara oo magacaa la dhihi jiray arwa bintu uways yaa zacamat waxay ku antacootay zacmi haddaad maqasho waa matiyatulkadib baa la yidhahda waa war aan war aan aan sugnayn waaye war aan sugnayn zacamad waxay sheegatay amay ku antacootay anna saciid ibnu zayd qad qasaba inuu ka xoogay shay-an qeyb wax oo min ardiha dhulkeeda ka mida dhul iyadu ay lahayd beer ay lahayd inuu ka xoogay uu ka dhacay oo wadamaha uu ku darsaday ilaa ardihi dhulkiisa laba beerood bay lahaayeenoo isku xigeen daagdaagii baa ka dhexeeya amase ama soohdintii marka waxay tidhi uu igu soo durkayo dhul buu iga dhacay bay tidhi wa jacalad waxay bilowday taluuku inay calaliso daalika warkaas calalinta waxaa laga wadaa inay warkaas meel walba ka sheegto ruux walba inay u sheegto ninkii saxaabiga ahaa ee la sheegayay wakaa anuba i dhacayba marka yaluukudu waa waa hadalka la calalinayo ee lagu celcelinaya la faafinayo oo wa tataxadatu bihi ay ku sheekaysa meel walba kaga sheekayso intaa kuma daynina way dacwaysayba uma markaa kadib rafacat waxay u bandhigtay oo u geysay oo igu dacwootay amraha arrinteedii ilaa marwaan ibnulxakam marwaan ibnulxakam waa ninkan ninka marka dambe noqonaya muasis dowla alumawiya muasiskii labaad almuasis athaani kii hore wuxuu aha mucaawiya bin abi sufyaan oo reer bani sufyaan waxaa ka qabtay uun mucaawiya radia allahu tacaala canhu yaziid ibnu mucaawiya mucaawiya ibnu yaziid laakiin mucaawiya ibnu yaziid wuxuu iska ahaa wuxuu ahaa nin cibaado badan wuxuu arkay fitnadan muslimiinta iyo markuu arkay wuu diiday wuu iscasilay yaziidna la yskuma wada raacin muslimiinta beycadiisa la yskuma raacin waxa weeyaan magaalada madiine iyo ciraaq iyo waxaasoo dhan way diideen oo cabdullaahi ibnu zubayr ayaaba la doortay marka dagaal baa dhacay dagaal xun baa jiray wuu iscasilay marka marka marwaan ibnu xakaamkan oo muddo dheer magaalada madiine waali ka ahaan jiray yaa arrintii la wareegay oo yidhi macaashan reer bani umaye ma dhaafayse eh isagii baa iska dhigay khaliifo isagii baa iska dhigay marka muddo badan ma nooleyn hal sano unbuu noolaa kadib waxaa la wareegay wiilkiisii cabdulmalik ibnu marwaan ah ninkaas ayaa dagaalka weyn hogaamiyey xajaaj ibnu yuusuf iyo raggaas ayaa askartiisa ka mid ahaa ama ka mid ahaa dadkii waaliyaashiisii cabdulaahi bni zubayr marka waa isagii la jabiyey magaalada madiine xoog lagu qabsaday nin la dhihi jiray muslim ibnu cuqba ay muslimiintu waagii dambe u bixiyeen musrif ayaa magaalada madiine qabsaday oo dad badan ku laayay oo dhibaato badan ka geystay markii dambena waxayba galeen maka ayay galeen cabdulaahi bni zubayr iyo ciidankiisii sidii loo soo ceydhinayay maka ayay ku dhuunteen markaas xataa kacbadii bay gubeen ay dhaawaceen nimankii manjaniiq iyo intay la dhaceen madaaficda manjaniiq waxay ahaayeen qaab dagaal oo dhagxaan aalad inta dhagxaan la saaro iyo dhagxaantii bay tuuraysaa dhagxaasaasoo xawli weyn ku socota oo sidii saaruukhii wax walba jebinaysa wax walba dilaysa tii bay u adeegsadeen markaasay xataa ku dhaawaceen masjidkii iyo kacbadii iyo wixii dhan ay ku dhaawaceen marka waxa weeyaan qiso xanuun badan waaye oo muslimiinta soo martay marka marwaan ibnu xakam wuxuu leeyahay taariikhdaasuu leeyahay magaalada madiine isagaa markaas waali ka ahaa xilligaana marka uu waaliga yahay weli mucaawiya ayaa madax ahaa markii dambe isagaabaa amiir noqday wuxuuna usoo wareegay dimashaq buu usoo wareegay fa arsala wuxuu u cidiray marwaan fa arsala ilayhi saciid ibnu zayd marwaan baa unaasan dad buu u diray arrintaa dadkaasoo yukallimuunahu kala hadla fii daalika arrintaas dad buu u diray isaga hadda xafiiska ma keenina dad buu u diray wuxuu yidhi war arrinsaas arrintaasaa jirto naag baa le ninkii saciid ibnu zayd aha dhul buu iga dhacaye bal arrintaa kala soo hadlayo fa sacuba waxaa dhibtay oo ku adkaatay al amru arrintii iyo calaa saaxibi rasuulilaahi rasuulka ilaahay saaxiibkiisii ku adkaatay aad iyo arrintaas way dhibtay maxaa jira waa been abuuraad lagu been abuurtay wa qaala wuxuu yidhi yarawnanii waxay ii arkaan miyaa adlimuhaa inaan dulminayo oon dhul ka dhacayo kayfa sidee baan adlimuha anigu u dulminayaa waqad samictu aniga oo maqlay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya ama dhahaya man qofkii dalama dhaca oo dulmiya oo xada si un dulmi waxaa la yidhaha si aan sharci ahayn wax ku qaadata xoog baad ku qaadatay oo khiyaanaad ku qaadatay oo qalin baad wax ku sirtay yaad ku jirtay oo dulmigu waxa weeyaan waa xaq bani aadam ood qaadato dulmigu labuu ku yimaadaa sidiisa idilba dulmi haddaad aragto ruux xaq uu leeyahay ood ka qaadato wuxuu isagu leeyahay ood ka xoogto ama aad ka sirato ama aad ka si uun aan sax ahayn si aan sax ahayn oo xaq ahayn aad uga qaadato wuxuu isagu xaq uu lahaa isaga kow taas waa mid qeybta kalena waxaa weeye dembi uusan gelin oo dusha ka saarto dulmigu labadaas garab ayuu leeyahay maruu yihi kayfa sidee baan adlimuhaa anigu u dulminayaa arrin dhici kartaba maahane waqad samictu aniga oo maqlay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya man qofkii dalama shibran min al ardi taake dhul ah taako hadda dhul ah qofkii dhaca xoog baad ku dhacday khayaanaad ku dhacday sabrolooga beenbeen aada soo samaysatay si uun si kastaba ha atee qofkii taaka dhul ah gardarro ku qaata maxaa ku dhacaya tuwiqahu yowma alqiyaamati min sabci ardina toddobada ardo toddobada dhul oo ilaahay uu sheegay meeshay yihiin ilaahay baa yaqaane wax culayskoodu la egyahay unbaa qoorta loo sudhay cadaab intaa ka badan miyaa jira cadaab intaa ka weyn bal culayska intaa leeg ma qaadi kartaa marka dadka maanta dhulka dalkeenna waxyaabaha la iska dhaco ee ugu badan dhulkaa ka mid a guryaha xoog lagu qaadanayaa guryaha beenbeen lagu qaadanayaa inta loo soo qaato la yidhaahdo waxaan leeyahay sabrolwoog aan leeyahay waxa dad ooyaya ma malayn karaysid oo leeyahay dhulkaygii baa ladhayaa la dhacay maxkamada xaq ah oo maanta u garsoorayay ma jiraan marka laakiin maalin laysu garsoori doono ayaa jirta qofkii taaka dhul a dhacana xadiidka unbaa sugaya kadib wuxuu yidhi allaahumma allahyow ilaahay buu baryey naagteena wuu habaaray allaahumma allahyow innaha haweenay haweenaydaasi allaahumma allahyow haweenaydaasi qad zacamat waxay ku antacootay annii dalamtuhaa inaan anugu dulmiyo oon dhul ka dhacay ee fa in kaanad hadday tahay kaadibatan mid been sheegaysa fa acimma basarahaa ilaahu indhaha tir wa alqihaa ilaahay oo ku rid fii bi'rihaa ceelkeedii alladii ceelkaasoo tunaasicunii fiihi ay igula doodayso waxyaabaha ay ku haysata waxaa ka mid a ceel uu isagu lahaa waxay leedahay ceelkan dhulkaygu ku yaallaa oo ceelkaba anigaa leh dhulku iga dhacay iyuu ceelkan ka qoday oo dhulka ceelkaba anaa leh waxa ceelka biyaha ay rabtaa ilaahu ceelka ku rid buu yidhi wa adhir allahyow muuji min xaqii aniga xaqayga waxaan anigu leeyahay ay igu haysatan islaantana ay igu haysato inaan anigu leeyahay allaw muuji nuuran nuur allaw ku muuji nuur wax la arkayo iftiin ah nuur waxaa la yidhaaha iftiin dad waxay dadka dhan wada arkayaan oon la oon laga shakinayn dadka dhan baa wad markhaati ka oon laga shakinayn faynuus meel ka baxaysa dadkii meeshaa joogo dhan baa arkaya nal meel ka daaran qorax soo baxday waxaasoo dhan oo kale nuurkaasaa la yidhaaha nuurka xisiga ah wa adhir allow muuji min xaqii aniga xaqayga ay islaantana igu haysato nuuran iftiin iftiinkaasoo yubayinu u muujiya oo u caddeeya lilmuslimiina muslimiintii muxuu u caddaynayaa annii anigu lam adlimha inaana dulminin saas ayuu ku ducaystay iyadiina ku habaaray falam yamdi ma gudbin calaa daalika ducadaas hayru qaliilin wax yar maahane wax kale ma gudbin wax yar markii laga joogo xataa saala ilaa uu kasoo rogmado rogmasho waxaa la idhaha webi baa soo rogmaday mar haddii uu biyo keenay marka soomaali ahaan waxaa ka fasiixsan webigii baa soo rogmaday togii baa soo rogmaday laakiin wuu biyo keenayna waa la yidhaahdaayo laakiin fasiix maaha ha biyuu keenay meeshii oon biyo lahayn ama biyuhu ay yaraayeen markuu soo buuxsamo yaa la wuu biyo keenay webigi waa la fi- warbe- webigi ka warrama ma biyo keenay ha wuu biyo keenay wuu soo rogmaday baa la yidhaha magaalada madiine waxaa mara tog la yidhaha caqiiq wuxuu ka yimaadaa baa la yidhi ama uu ka yimaadaa buurahan daaif iyo mara buuro waaweyn oo dhaadheer baa halkaa ku yaalla daaif iyo oo roobna ka do-o markuu halkaa roob ka do-o biyuhu ay soo rogmadaan iyo magaalada madiine ayuu yimaadaa waxay biyuhu ku ururaan meel la yidhaaho majmac al asyaal ayay ku ururaan meeshaasoo biyo fadhiisi oo ah bulaacado iyo iyo mustanqacaad meeshaasay kaneecadu ka dhalan jirtay oo magaalada madiine saasay wuxuu ahaan jirtay meel kaneeco leh oo dad badan uu kaneeco u dhintay si- sidii zaydul khayl iyo zaydul khayr uu nabigu markii dambe u bixiyey raggaas ay kaneecadu u dishay Ee, muhaajiriintu markay is- usoo hijroodeenna ay kanaacadii u wada qabatay markii dambena nabigaa ilaahay baryey subxaanahu wata- ee, sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu baryey uu yidhi ilaahayow magaalada madiina bushigan allow ka rar ayuu yidhi ilaahayna waa ka aqbalay markaas kadib kanaacadii iyo qa- bushigii iyo wixii oo ay ka baaba'een falam yamdi ma gudbin calaa daalika baryada uu ilaahay baryey kadib arrintaas khayru qaliilin wax yar maahane wax kale ma gudbin xataa saala ilaa uu kasoo rogmado ama uu ka biyo keeno isagoo buuxsamay alcaqiiqu waadiga weyn ee ee caqiiq la yidhaah waa waa waadiga madiine ayuu maraa ee culimada suufiyada ah markay nabiga ammaanayaan madiine ay ammaanayaan madiine ilaa nabigaa ku aasane ee sheekh cabdiraxmaan nuuriya waa isaga dhahaya ilaa waadi lcaqiiqi isdaada shawqi ilaa waadi lcaqiiqi waadi lcaqiiq yuu isdaada shawqi hilowgoy hilowgaygu uu siyaaday iyo wa qabrin qabri aan u hiloobayo qabrigaasoo damma juthmaana aljawaadi marka waadulcaqiiqu waa kaas waadulcaqiiqi baa soo rogmaday bisaylin daad ayuu ku soo rogmaday kaasoo lam yasil milahu isaga oo kale daadkaasoo kale uusan kusoo rogmanin qadu weligii yacni weligii siduu daadkaasi usoo qaaday oo kale daad intaa la eg ma soo marin fa kashafa wuxuu daboolka ka qaaday uu caddeeyey can ilxaddi soohdintii ama daagdaagii daagdaagna waa la yidhaha beeraha dhexdooda daagdaag ama soohdin baa hadda ka caansan caan waxaa noqotay soohdinta daagdaagna waa magac hore oo la dhihi jiray isna meelaha qaarkood soomaalida daagdaag beeraha dhexdooda labada beerood meesha u dhexaysa xadda u dhexaysa ama soohdinta daagdaag fa kashafa wuxuu daboolka ka qaaday can ilxaddi soohdintii alladii soohdintaasoo kaana ay ahaayeen ee saciid binu zayd iyo islaantii arwa bintu uways ahayd yakhtalifaani fiihi kuwa isku maandhaafsan oo isna u leeyahay daagdaagaygu ama soohdinkaygu halkanuu maraa iyadoona idhahda maymay waad igu soo durugtay dhulkan anaa iska leh wadahara waxaa usoo ifbaxay lilmuslimiina muslimiinta waxaa usoo wada ifbaxay oo markhaati laga wada noqday ana saciidan in saciid kaana uu ahaa saadiqan mid run sheegay oo isagu meeshii uu sheegaya ayay soohdintu ahayd maxaa hadhayhe marka waa in ciqaabkii ilaahay ku rida naagti ilan weli awliyaa awliyada ilaahay ka mida ayay dulmiday allah subxaanahu watacaala xadiidulqudsi wuxuu ku le- wuxuu ku yidhi man caada lii waliyan weli aniga aan leeyahay qofkii la colooba faqad aadantuhu bilxarbi anaa dagaal u caddaystay walam talbath ma aysan sii joogjoogin almar'atu haweenaydii bacda daalika markay wixii caddaadeen kadib ilaa shahran bil maahane bil unbay sii joogtay xataa camyat ilaa ay ka indhabeesho kow ducadii qaybtii hore waa ku dhacday ilaan wuxuu yidhi ilaahu indhahana tir ceelka igu haysatana ku ride wa bayna waqti hiya iyadu tatuufu ay gaaf wareegayso iyadoo indhala fii ardihaa dhulkeedii tilka oo tan ah saqatad waxay ku dhacday fii bi'rihaa ceelkeedii unbay ku dhacday marka taasna waxaa mustajaabu dacwa inuu ahaa qaala cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi fa kunnaa waxaanu ahayn wanaxnu khilmaanun annaga oo dhallinyaro ah waxaanu ahayn nasmacu annaga oo maqala waxaan maqli jiray weeye waxaanu maqli jirnay al insaana qofka oo yaquulu ku yidhaahda lil insaani qofka kale wuxuu ku yidhaahdaa waa la ishabaaraa waa la isku kaftamaaye acmaaka allaahu indhaha allaha ku tiro indhaha allaha ku tiro indhaha allaha kaa tuuro indhaha allaha kaa rido indhabeel kama acma allah kama acma allaahu al arwa siduu arwo ilaahay indhaha uga tuuray allah kaaga tuuro walaa cajaba arrintaasna wax lala yaabo ma aha walaa cajaba fii daalika arrintaasna wax lala yaabo ma aha maxaa jira farasuulu rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaquulu wuxuu yidhi ittaquu war iska ilaaliya iska jira dacwat almadluumi qofka la dulmay ee miskiinka ah ee tabarta daran ee laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaaliya yuusan ku habaarin maxaa jira fa innahu shaniye laysa muusan ahanin baynahaa qofka habaarkiisa iyo wa bayna allaahi alla dhexdooda xijaabun wax u dhexeeya maleh allay toos ugu tegaysaa alla wuu u arkaa wuu maqlayaa waana ajiibayaa qofkii dulmo qof miskiin ah waxyaalaha maanta dalkeenna ka dhacaya ee dulmiga ah dee ilaahay wuu arkaa daalimkana wuu arkaa madluumkana wuu arkaa dunidan haddii la isugu garsoori waayena maalin la isu garsoori doono ayaa imanaysa marka fa kayfa haddiiba ay saa tahay fa kayfa bal ka waran idaa kaana hadduu yahay almadluumu qofka la dulmiyey saciid ibnu zayd hadduu yahay saciid ibnu zaydba mar hadduu yahay maxaad u malaynaysaa ducadiisa in la aqbalayo iyo habaarkiisa iyo alla inuu u hiilinayo zaydkii axadul cashara tobankii midkood ahaa tobankii almubashariina biljannati jannada loogu bishaareeyey ka mid ahaa marka kaasina waxa weeyaan saciid ibnu zayd radia allahu tacaala canhu sida aan horu sheegayna innaga mar allaale markii aan saxaabi jaliil ah ama saxaabi kulli ajillo weeyaane saxaabi taarikh nololeedkiisa marka aan baranayno waxay arrintaasi inoo horseedaysaa inaan ku noolaanno ajwaadii maaragtay dayibka ahayd ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam xilligii nabiga unbaa kolba dhinac laynaga tusaya maxaa jira saxaabigani wuxuu xidhiir la leeyahay nabiga ayuu la leeyahay intay isku arkeen sidan uu islaamay halkan uu ahaa islaamkii iyo isagii iyo maxaan ku idhahdaa jihaadkii unbaa laga sheekaynayaa kulli marka sheekada dhan waxay ku saabsan tahay maaragtay ay kamilaysaa jus-un mukamil waxay u tahay dhammaystiraya siiraday nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka marxaladaas ee uu qur-aanku soo degayey ee xidhiirhka tooska uu ka dhexeeyay dhulka iyo cirka naxariista ilaahay ay saa u furnayd nabiga oo khayru khalqillaahi uu noolaa xilligaas oo ahayd xilligii bani aadamku ugu nasiibka badnaa xilligaas ayuu inoo naqlinayaa marka aan halkaasaan aadaynaa waxaan ka tegaynaa nolosha hadda maanta aan ku noolnahay ee ee dhibka badan ee dulmiga iyo gaalnimada iyo shirkiga iyo cadowtinimada iyo isnacaybka iyo wax waliba ay buuxiyeen ee fasaadkii oo run ahaantii ka sii dartay markii alla uu ka sheekeynayey uu sheegayay markii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam intuusan soo bixin dunidu siday ahayd dahar alfasaadu fi lbari walbaxri fasaadkiibaa dhul bad iyo beriba kasoo baxay soo ma dhihin maantana waa sidii maantana waa sidii iyo si ka daran marka marka aan aqrisanayno taarikhnoleedka asxaabta ama siirada nabiga marxaladaas barakaysan ayaynu u guuraynaa waxaanu ku noolaanaynaa ajwaadeedii baan ku noolaanayn marka faa-iidada weyn ay leedahay barashada taarikhnuleedka asxaabtu taas ayaa ka mid a iyo inaynu bal isku dayno wayba inagu adag tahay ee inaan ku dayanna iyagii maxaa jira iyagu nabigii ma aha sala allahu caleyhi wasalam oo nabiga oo kale dee lama noqonaya inkasta oo ku dayda la ina yidhi laakiin bashar inaga oo kale ah oon ambiyana ahayn sida ay markay nabiga raaceen ay la noolaayeen sida ay noqdeen yuu qofku dhihi karaa dee haddaad dadaasho malaha waad noqon kartaa marka iyagana tusaale noloshana waxay u baahan tahay weligeedba waxay u baahan tahay ruux lagu daydo waa waxay gaaladu yidhaahdaan role model bay yidhaahdaan yacni ruux lagu daydo ama qudwa lagu daydo marka asxaabtu qudwana way inoo tahay oo say u noolaayeen noloshoodii inaan sidooda oo kale u noolaano ta kale waxay inoo horseedaysaa inay noo geeyaan nabigii caleyhi salaatu wasalaam darsigana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam